نورنا نورنا لم يرى ربي في ليالي الكرب نورنا لم يرى ربي في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب آه إنه قرآننا وأحاديث النبي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad walba hadahan oo kalaad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa maalinlimo jimco ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay saddexda bisha rabiiculawal kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga dhanka kalena waafaqsan lixda bisha sebteembar labada kun afar iyo labaatanka qodobada jimcahani aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxay tahay asbaabaha qofka muslimka u sahli kara inuu xifdiyo qur-aanka kariimka haddii uu la yimaado waxaad dhegaysan doontaan warbixin qodobkaasi ku saabsan inshaa allah waxaad sidoo kale maqli doontaan sidee salafkay ula ciyaar jireen carruurtooda xalqada siddeedaad ee taxanaha salafka iyo carruurta ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada sidoo kale barnaamijka inta uu socdaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubinta sheeka xariir taasoo faa'iido u leh carruurta garaadkooda sidoo kalena ay ku fahmayaan waxyaabo badan oo dhaqankooda ka mid ah xubinta qadka telefoonka ayaad sidoo kale maqli doontaan oo aan toddobaadkan ku waraysannay carruur kala duwan oo nagala soo xidhiidhay qaar ka mid ah degmooyinka wilaayaadka islaamiga xubinta siirada nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaana meesha ka marnayn waa mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
نورنا دستورنا ونظام النوجب وسواه لم نجد أولا من مذهب وسواه لم نجد أولا من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب waa hagaag carruuray mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan si toosa u gudagelaynaa barnaamijka tarbiyada carruurta aan ku bilowno qodobka ugu horeeya maxay tahay asbaabaha qofka muslimka u sahlaya inuu xifdiyo qur-aanka kariimka haddii uu la yimaado warbixin qodobkaasi ku saabsan waxaa halkani ka soo jeedinaya mahad cubayda cali على حلقاته عشنا طفولتنا وفي سنواتنا الأولى حفظناه يزيد وداد صحبتنا بصحبته qur'aanka kariimka waa hadalka allaah casa wajalla waxaa aad u fudud in la xifdiyo la fahmo macnihiisa laguna tadabburo hase ahaatee qofka sidaas oo dhan allaah ugu fududaynayo waa qofka u soo jeestay inuu xifdiyo jeclaado akhrintiisa iyo inuu cilmi ka kororsado نبتله فعلمنا إخاء ما نسيناه
balse qofka aan soo qaabilin qur'aanka ka jeesta akhrintiisa kana mashquula kaasi ma ahan midka uu allaah u fududaynayo wuxuu naftiisa ka dareemayaa culays marka uu akhrinayo qur'aanka kariimka soo noqnoqoshada aayadahana wuxuu ka qaadayaa daal alfaada qariibka ah qaarkoodna waa uuba ka argagaxayaa si ka duwan qofka soo qaabilaya qur'aanka marka uu maqlo ayadoo la akhrinayo ku liibaanayo suxbadiisa kuna macaansada akhrintiisa iyo mudaarasayntiisa su'aalaya halkii uu fahmi waayo waa kaasi midka uu allaah qur'aanka u fududaynayo kana yeelayo ehelkiisa gaarka ah allaah casa wajalla wuxuu qur'aanka ku yidhi
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
haddaba haddii aan soo ogaanay inay fududdahay xifdinta qur'aanka kariimka waxaa jirta asbaab lagama maarmaan ah oo keenaysa in qur'aanku u fududaado qofka rabo inuu dusha sare ka qabto ama akhriyo waa labaatan asbaab waxayna kala yihiin sidan soo socotaa kow waa inuu qofku la yimaadaa niyad saafi ah labo waa inuu qofku badiyaa baryada rabbigiisa kuna celceliyaa mar weliba saddex waa inuu allah ka dalbaa dembidhaaf isagana tagaa macaasida afar waa inuu la yimaadaa adkaysi iyo go'aan xooggan shan waa inuu u gooni yeelaa qur-aanka wakhti xadidan si uu u xifdiyo lix waa inuu iska yareeyaa mashquulka adduunyada toddobo waa inuu nidaamsadaa wardigiisa maalinlaha ah si uu u xifdiyo qur-aanka kariimka siddeed waxaa intaas dheer inuu si xiriir ah u akhriyo wardigiisa maalinlaha ah iskana ilaaliyo kala go'a sagaal waa inuu aroor hore xifdiyo qur-aanka kariimka joogteeyena akhrintiisa toban waa inuu la saaxiibo dadka qur-aanka ehelka u ah kow iyo toban waa inuu badiyo akhrinta qur-aanka kariimka marka lagu guda jiro wakhtiyada fadliga badan sida bisha ramadaan labiyo toban waa in inta uu xifdisan yahay ku dukadaa salaadaha saddex iyo toban waa inaad ku noqnoqoto kuna celceliso inta aad xifdisan tahay weliba si joogto ah afar iyo toban waa inaad laasimtaa masaajidda iyo fadhiyada cilmiga lagu baranayo shan iyo toban waa inaad kor u qaaddaa qiraa'ada marka aad akhrinayso qur-aanka lix iyo toban waa inaad qortaa islamarkaana diiwaan gelisaa wixii akhdaa ah ama gafaf ah toddobiyo toban waa inaad ku dhaqantaa inta aad xifdisan tahay iyo inta aad akhrinayso siddeed iyo toban waa inaad mar weliba noqotaa qof weysada dhowrtaa ama ilaaliya sagaal iyo toban waa inaad laasimtaa aadaabta looga baahan yahay dadka qur'aan ka xambaarsan labaatan waa inaad ka faa'iidaysato cumrigaaga oo aadan wakhtigaaga dayicin asbaabahan ayaa ku qornaa luuqadda carabiga waxaana u tarjumnay afka soomaaliga si aad uga faa'iidaysataan
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا haddaba ula imow addoonkii allow ama addoontii allay kitaabka rabbigaaga qalbi furan sadri waasic ah himo sare iimaan dhab ah hilow aad u qabto kalaamka rabbiga caalamiinta iyo inaad weynayso makaanadiisa حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمتي القرآن حبل
نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي barnaamijka tarbiyada carruurta ayaad weli dhegaysanaysaan qaybihiisa hore ayaan isla maraynaa sidee salafkay ula ciyaar jireen carruurtooda waxaad ku soo dhowaataan xalqada sideedaad ee taxanaha salafka iyo carruurta waxaana halkani ka soo jeedinaya sheekh casaam abuuyaxya
ناديت يا كل الورى فلتسمعوا مني قصيدا فاح عطرا وانتشى عن صحبة منحوا فؤادي رونقا وازداد أنسي والمسرة والهنا وازداد أنسي والمسرة والهنا وانزاح همي والمآسي بددت فلقاؤهم عذب بهي يرتجى لا تسألوني عن مدى حبي لهم الحمد لله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد maanta waxaynu iskor taagi doonaa inaayada ay siin jireen salafku in ilmaha loo dhibiriyo la jeclaado lala kaftamo oo la iyaarsiiyo dadka qaar baa laga yaabaa ilmahooda marnaba inaani iyaarsiinin jeclayna ilmuhuba inay u soo dhowaadaan laga yaabo ilmaha qaarkood markuu waalidkood albaabka uu ka soo galo inay kala yacaan anfariidaan oo ay noqdaan qaar dhibsanaya imaatinkiisa iyo soo gelitaankiisa bara ibnu caazib saxaabigaas ayaa wuxuu leeyahay abubakrin sidiiq ayaa wuxuu ka iibsaday caazib oo aabbahaya ayuu alaab ka iibsaday kadibna aabbahay baa wuxuu igu yidhi alaabtan la qaad abubakaroo gurigiisii la gee wuxuu markaa gurigii baan tegey waanan yarahay gurigii baan galay gurigii markaan galnay waxaan guriga ugu tagnay caaisha radia allaahu canha oo jiifta oo xumadna ay hayso way yar tahay markaas kadibna waxaa abubakar wuxuu sameeyey wuu ku degay wuu dhunkaday kadibna wuxuu ku yihi kayfa tajidiina yaa bunaya ayuu ku yidhi maxaad dareemaysaa macnaha marka waa cadfi iyo naxariis ilmaha loo sameynayo weeyaan qofku markuu ilmuhu xanuunsanayo aabbo see tahay xaalkaa ka waran iska waran hooye see tahay waa in ilmaha loo dhibriyo oo loo naxariisto xagga mudaacabada iyo la ciyaaritaankana wuxuu leeyahay cuqba ibnu alxaarith ayaa wuxuu leeyahay waxaan arkay abubakr sidiiq radia allahu canhu oo xasan ibnu cali ibni abi aalib qaadaya intuu tubka saaray ayaa wuxuu ku yidhi baabi shibhu nebi laysa shabiihan bicali ula kaftamaya ula ciyaaraya waryaa balinkan fiiriya ayuu leeyahy ilaah baan ku dhaartay nebigu eegi aabihima eeka ka war ayuu leeyahy cali radia allahu canhu wuu la socdaa waana qoslaya marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu xasan aada ugu eeka maadaamu ay dhashay gabadhii rasuulku dhalay calayhi salaatu wasalaam ee faatima binti maxamed radia allaahu canha saasoo kale cabdullaahi bni cumar ayaa wuxuu sameyn jiray markuu la kulmo inankiisa la oran jiray saalim bn cabdilaahi bni cumar alkhadaab wuu dhunkan jiray ayaa la nin caalima ayuu ahaa mar kastuu la kulmana waa uu shumin jiray waana dhukin jiray wuxuu oran jiray isagoo la kaftamaya shaykhun yuqabilu shaykhan buu oran jiray waa nin weyno odayo nin weyno odayo dhukanaya ayuu oran jiray waa isku da baa nahay macnaha ayuu kula kaftamaya laakiin dee wuu ixtiraamayaa waa nin sheekho culima maca daalika haddana dee waa saxaabi cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhu haddana wiilkiisoo taabiciya oo saalima uu dhalay ayuu sidaa ula tacaamulayay isagoo weyn ayuu sidaas ula tacaamulayay faatima binti sacad gabadhaas ayaa waxay leedahay anigoo yar ayaan abu hureyra radia allaahu canhu la joogjoogi jiray waan la joogi jiray markii qaarkood markaa wuxuu sameyn jiray dhabtiisu igu fadhiisiinayaa madaxuu ii masaxayaa wayadcuu lii bilbaraka waana ii ducaynaya mar walba ilmaha marka waxaa la rabaa in loo dhibriyo loo naxariisto ayaa la rabaayo mar walba qeybta naxariistu ay kugu badato taas waxay keenaysaa markaas inaad soo dhaweysid waxay keenaysaa inaad ciyaarsiisid waxay keenaysaa inaad la kaftantid ilmahana qofkii la kaftamaa ee la ciyaaraa ma ilaawaan meel bay ugu qoran tahay way xasuusanayaan weligoodba way xasuusanayaan marka saasaa la rabaa ilmaha in loola tacaamulo ayaa la rabaa waxyaalahay ugu dhibri jireen waxaa ka mid a ilmuhu hadduu yeedho aabbo hooyoy hadduu idhaahdo may oran jirin maanoo ku waalida ayaad ii yeedhasaad rabtaa inaan ku imaadee way u tegi jireen bal qisadan la yaab kale aynu akhrino sufyaan ibnu saciid athawri radia allaahu canhu ayaa waxaa la leeyahay wiilkiisii saciid la odhan jiray oo kunyadana uu kula baxay ayaa waraaq u soo diray maka ayuu uga soo diray waraaqadaas markaa waxa uu leeyahay uu kaga codsanaya inuu aabbihii soo safro uu u yimaado marka waxaa ku qoran aabbow salaan baa kuu soo diray inaad ii timaadana waan kaa rabaa oo maka aynu ku korano ninkii waraaqda siday maadaama maka ka yimi sufyaan wuxuu u yimi ninkiio wuxuu ku yidhi oo la oran jiray yaxya ibnu yamaan la oran jiray wuxuu ku yidhi yaxyow wiilkaygii saciid makama kusoo aragtay ayuu ku yidhi markaasuu yidhi haa waan kusoo arkay marka waxaan soo faray fariin fariintaasoo odhanaysa soo dhaadhaca oo waxaa timaada maxay magaalada maka iigu imow waxaa la yidhi sufyaan raxmatullaahi caleyh isla markiiba uu diyaar garoobay markaas waxaa lagu yidhi ma wiilaad dhashay baa sidaa deg deg ah aada u aqbalaysaa warkiisa oo aada ugu safraysaa wuxuu ihi markaa uu jawaabay inamaa sumuu alabraar liannahum abaru alaabaa walabna dadka saalixiintaaba abraar waxa loogu bixiye waxa weeyaan waxay u baari sameeyaan waalidka iyo ilmaha labadaba way u baari sameeyaan waxyaalaha la wariyey waxaa ka midaba sufyaan waxaa laga wariyey wiilkaa saciida iima yeedho ilaa xataa haddaan salaad ku jiro oo salaadaasi farad aan ahay inta ka baxo ayaan ajiibaa marka waxaa la rabaa ilmaha in qaabka loogu dhibriyo oo loogu dabciyo ayaa la rabaa subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
فلتقبلوا مني ودادا صادقا أرجو به أمنا إذا جمع الورى أجني بصحبتكم نعيما خالدا في جنة الفردوس قد طاب الجنى في جنة الفردوس قد طاب الجنى
نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب waa hagaaga barnaamijka tarbiyada carruurta ayaad weli dhegaysaneysaan idaacadda islaamiga alfurqaanna wuu idinkaga imaanayaa waxaad markani ku soo dhowaataan xubinta sheeka xariir taasoo faa'iido u leh carruurta garaadkooda sidoo kalena ay ku fahmayaan waxyaabo badan oo dhaqankooda ka mid ah Obeya, obeya, obeya, obeya, obeya, obeya. Adoo laba go'iyo shaadhle, adoo gal dhalay la jooga, adoo galadi gumaaday, gayigii adoo xoreeyey, adoo qori garabka haysta, gaboobayo gaadhi mayo. Haddaad gadhaadi gabowdo, asay galadu timaado, hooyow guntigaaga dhuuqso, gunto galka ha ka cararin. fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin
caruuray sheeg sheeko sheekadaan wuxuu ku saabsan tahay laba nin labadaas nin waxay ahaayeen nin be- oo oo xoolo la-aan ah iyo nin waxhaysto oo dabaal ah iyo ninaan waxhaysanin ay ahaayeen ninka oo wax aana waxhaysanin wuxuu maalin soo baxee waddada soo mare waddada wuxuu ku arkay geed weyna ku yaasho geedka weyna wuxuu ku suubiyey wow oo ooda ku wareejiyey hal meelo laba baxuu u yeelay halka meelo laga bax marka u yeelay wuxuu soo qaataa habeen kasto jawaan lacag ah jawaanka lacaga wuxuu ku shubaa geedka dushiisa ku shubaa habeenka soo dabeel maamayso dabeeshaasaa soo ruuxayso dhulka kusoo daadanaa subaxuu imaaha wuu ka aruursanaa habeenka imaana wuu saaraa subaxuu imaana wuu ka aruursanaa ninkii xoolaha lahaa oo caqlila'aanta ha arkay wuxuu dhehe walaalow subax kasta geedkan walaxa ka aruursaayo maxaa ka aruursaa wuxuu dhehe subax kasta waa imaadaa maxaa ka aruursataa jawaan lacaga ka aruursataa walaalow jawaankaa lacagta iga gado maya geedkan ii gado makaa gadanay walalaalo geedkan ii gado makaa gadanay soo isku micnaynaye marka dambe wuxuu sameeyey wuxuu yidhi waxaan ku siinaa boqol oo lo aan ku siinaa hayo dhahe geedka ku badishay ninkaana boqolkiiya oo oo sacaadoo qaatee wuu quunsaday magaalo dhan wuu ka baxay duurkuu aaday ileen wuxuu daaq u doontay ida lo-da wuu lo-doo raacdo ninkaan ninkaana soo haray geedkii wuxuu uu shubay habeenkii koowaad lacagta uu shubay jawaankii siiyey uu ka tegay subixii imaadee lacagtuu arkuu aruursaday ninkan maalinkii labaad imaaday shantoo kuna kusoo harta oo daadatay oo aruursaday maalinkii saxaad imaad wax maba yeeshaan ayadoo saas isagoo geedka waxu waayey laba maalin lee wax ka helay cabaar soo beriban u joogay markii dambe wuxuu helay soo cabaar joogay oo ninkiina aana arkin ninkiina raadinayo maalina iska hor imaadeen walaalo beenaalaad tahay waa isirtay geedka hal maalin wax ka hursa maalinka labaad wax maba ka heli maalinka sadex saasay noqotay uu sheekeeyey wuxuu yidhi kusoo dacweynaa soo dacwo uu yidhi muddana u qabtay muddadaas sii qawo dhaha soona dacwo maxkamad raaso ninkaa wuu tegey wuu soo dacwoonaya ninkaan wuu tegey naagtiisa u tegey wuxuu dhaha walaaley ninkii aan lo soo qaatay wuu dacwey rabaa ninkaana lo-dii ou qaatay ayaantahooda wax badan u dhasho u badato afar boqol meelahaas u gaartay wuxuu dhahay lo-diyaa laga qaadan waaye saanye waxau yidhi nimankaan caqliga u keenaaye waan imaanayaane ee wuxuu dhahay waxaa subisaa cunto cuntada suubi xodhe farxadka dawmari xodhe anina ayakaa doonaa waa keenaa wuxuu soo watana markaas labo oo isku eg oo goodir ah labadi goodir halo guri ku xiray halna uu wato nimankii isku imaadeen wuxuu- asina wuxuu qala markaas neefou qalay naagtan wuxuu dhah cuntada diyaari farxalka dawmari cuntada soo soo dhig een, farxalkana gadaal mari u dheh goodirna uu wataa hal u egne xaafadda uu xiran yahay wuu baxay nimankii meel isku soo hadleen wuxuu dhah soo bax xaafadda geynaa cuntaa lasoo cunaa Wuxuu- wuxuu la hadlaa markaas gerigeriyow goodirow guriga tag waxaa dhahdaa islaanti cuntada diyaari farxalka kow soo hormari cuntada kusoo xiji wax dhan oo nidaamsan loo imaado wuu soo baxay gerigini een, goodirka hal u egna wuxuu ku xiran yahay xaafadda geri een, goodirkii kale wuxuu galay duhurkau galay ileen goodir maa war soo sheego wuxuu galay duhurkau galay duhurka markau galay kii nimanka markay imaadeen waxay imaadeen goodirkii guri ku xiran yaa way yaabay marka goodirnima soo hadlaa shibay dheheen cuntadii een, naagtii inta cuntada nimanka ayna cunin farxalka gadaaloo ka xigaa cuntada marka la cunaayo waa la farxashaa mogta gadaaloo ka xigi marka wuxuu sameeyeen intay cuntada farxalkiisa oo gadaal oo jira ay meesha fadhiyeen ninkii waxaa ah farxalki ah farxalki ah farxalki wuxuu ku ca- wuxuu ku qaqayliyey xaaskiisa ku qaqayliyey kabacdi midi wuxuu ka saaray dhuunta dhuuntana maxaa ugu jiro xarko oo lagu shubay een, neefka la qalay xarki een, xididihiisii dhiig lagu shubaa ugu jiro jag markuu siiya midida marka lagu daabto maxaa soo baxayo dhiiggii dhiiggiyaa daatay naagtina dhulka isku riday dhulka marka isku riday war naagta maxaa iskaa disan iska yeeshay wiilna wuu heystay wuxuu u dhiibi wiilka ulo u dhiibo usha soo heystay wuxuu dhahay war ushii soo qabo war hebel ushii soo qabo usha u keenay saddex meeroo ku dhiftay shama shama shama oo dhahay naagta way soo fadhiisatay walwalaalo adi waxay dhaheen nin cajaa'ib ahaa taaw ee waxaa maxaa waa noo sheeg wuxuu dhahay naa een, marka dadka dadka aan dilo aan kusoo neeleeyaa ilaahay keliyaan wax nooleeya biliaadan waxma noole ilaahaas wax dile biliaadan